waxaanu ka hadlaynaa ragga maxaabiista meel walba ku xidhan hadday laascaanoo tahay hadday madheero tahay ee dulmiga lagu haystaanu ka hadlaynaa waxaan doonaynaa raggaasi hadday dulmiga qabaan in maxkamad la saaro haddayna qabin in la sii daayo intaa hadalkayga somalilan dee raggan ay xidhxidhatay waxay ku xidhxidhatay inay ku cadaysato ama shicib ha ka cadayso ama iyadu ha cadaysatee ee meel walba ku hadday madheero ku xidhan yihiin hadday laascaanood ku xidhan yihiin inse degdega raggan lagu soo dayo annaga ku codsanayna
raxiim een jeelka waxa weeye haddaanu shacabka nahay reer sool iyo sanaag iyo cayn waxaanu ka hadlaynaa ragga ku xidhan somalilan geesaheeda oo dhan kuwaasoo lagu haysto xaqdarro haddiise xaq lagu hayo kuwan maanta ka hadal kuwan maantaba ugu kululeh dee kuwaasoo ilaa iyo kuma xidhna meel walbo geesaha Ay- somalilan ay wata.
kuwaasoo aanu doonayno haddii xaqdarro haddii xaq lagu haysto in maxkamad la saaro degdega ee lagu helo maxay ahayd faldembiyeed lagu caddeeyo dabadeedna hawshii leedahay looga gudbo haddii aan laga helinna dee layska sii daayo way ku cadilaysaa waanu si degdega xukuumadda somalilan uga codsanaynaa raxmaan raxiim waxaanu ka murugaysanahay oo ka mudaharaasanahay haddaan nahay gabdhaha reer sool laascaanood dhibaatada ka jirta gobolka laascaanood jeelashiisa ragga maxaabiista ah ee sannad iyo sideeda bilood bilaa xukun la'aanta iskaga xidhan jeelka ee iskaga rafaadsan ee tuhunka loo xidhay ee wax laaliya wax caddayna oo maxkamadoo la mariyay iyagoo jirin la yskaga hayo jeelka ayaanu ka kacsannahay oo ka murugaysannahay oo ka qiiraysannahay sidaasu islaamnimo ma aha dhaqan islaam iyo dhaqan dimuqraadiyo iyo dhaqan dastuur midna laguma hayo maxaabiis aan dembi cad lagu hayn ee layska xidhxidhay oo wax caddaynaan lagu hayn inay iska xidhnaato afar iyo labaatan saac ka badan gudahood maxaabiis aan dembi lagu hayn dee tuhun laysugu haysto waxaa ka dhacda gobolka laascaanood rag baa la laayaa raggaa marka la laayo konton qof ayaa layska duubaa oo ay ku jiraan dad masaafura dad miyi ka yimi oo safaraho alaabaysanaya dad ardaya dad howlahooda fara badan yihiin aan waxba ka ogayn waa layska duubaa jeelkaa lagu xareeyaa maxakamad lama saaro sharci lama horkeeno wax laaliya wax lagu haysta garamayno waxaanu ka codsanaynaa maamulka somalilan ee siilaanya madaxda u yahay raggaa muslinka ah ee jeelkaa ku jira ee baahida ugu googo'ay ee ka soomay cuntadii ee hadda la leeyahay qaar baaba kooma ku jiriyo waa go'een labadaaba la hadalhaya hadda haddii ay dadkaasu dembi leeyihin maxakamadda in la saaro kii dembi lena sharciga la waafajiyo kii aan dembi lahayn xorriyaddiisa loo soo daayo waxa weeyaan dadka u dhashay sool iyo dacaladiisa gobolka laascaanood waxay ka buuxaan madheera waxay ka buuxaan een, berbere waxay ka buuxaan maroodijeex waxay ka buuxaan burco intaas oo gobol dadka u dhashay sool iyo dacaladiisa ayaa jeelasha buuxiyey oo si xaqdarraa ugu xidxidhan oo aan cadaalad jirin oo wax laale wax dadkaa lagu duubay aan la garanayn markii qof la dilaba shan boqol oo qof baa la duubayaa oo arday leh oo dad miyi ka yimi oo alaabaysanaya leh oo dad iska masaakiina leh wax laaliya wax dadkaa lagu duubaya oo hoos loo eegayo oo dembiyadooda la baadhayo wax maxkamad la saarayo midna ma jiraan waa layska xidhanayaa dadka waanu ka mudaharaadnay oo waanu ka murugaysanay oo waxaasu cadaalad maaha oo xaq maaha oo maamulka uu siilaayo wato waxaan u sheegayaa siilaayo kursiga inuusan ku fadhiyayn oo nabadgelyo uusan ku waadhayn ee maalinta qiyaame maxakamadda la soo saaro ilaahay su'aalaya dadkuu mas-uulka uga dhigay ee jeelasha ku anfaaday ee jeelasha ku googa'ay in la su'aalayo maalinta qiyaame waxaanu ka codsanaynaa dadkan dad muslimaan nahay waxa weeye dadka in maxakamad la saaro wixii dembi lena dembigooda sharciga la waafajiyo wixii aan dembi lahayna xorriyaddooda loo soo daayo nimankan hadda toddobada nina sannad iyo siddeed bilood bay xidhan yihiin weli maxakamad lama saarin weli sharci laguma soo ogin tuhun baa lagu xidhay baa la yidhi waxaanu kala codsanaynaa dadka soo xidhay wax ku tumay dee inay maxakamad la tagaan wabilahi maamulka siilaayo waxaanu ka codsanaynaa dadka xaqdarada loogu haysto jeelasha laascaanood burco berbere hargeysa maroodijeex ee, maxaan sheegay mandheero ee, lugaha maxaan sheegay ka xidhxidhan iyo maxaan sheegay meel walba ee, wax maxakamada la soo taagin ilaa iyo hadda sanadada afartaas ee maamulkuna haysto dee wax cadaaladana aan la horkeenin dee maamulku inuu hoos noo eegaan eegayna shacabka maxaan sheegay dhibaataysan ee ilaa iyo halkaas sii socda maalin walba gaariga sii saaran ee dadkoodii xidhxidhan yahay ee aan maxkamadda la horteegin ee maxkamaduhu joogin gobolka sool ee aan maxaan sheegay wax dacwada laga qaadin dee nimanka maamulka noo hayo gobolka sool dhaliil baanu ka tirsanaynaa weyn shacabkana waxba inayn ugu filayn ninka doortay ee siilahayana inuusan maxaan sheegay wax dana u hayn gobolka sool baanu ka codsanaynaa
aan ku hadla
shacabka murud- murugaysan ee gobolka sool jooga ee maxaan sheegay dadka cunadii ka soomay ee dhibaataysan ee sanad iyo sideedda bilood xidhan ee aan wax dana loo haynin ee dadkoodii la wareejinayo inta u dhexaysa labada maxaan sheegaa maamul dhexdooda dee aad baan maxaan sheega uga dhibaataysana in hoosna loo eego caalamka hoos noo eegaan codsanaynaa
maxamed xalaal wasaq xuseen muctasira annaga oo ah gabdhihii gobolka sool u dhashay dhammaan ciroole caruur ee kooxda xun maanta toddobada nin ee aan geeridana ahayn nolol la ahayn ee wax saaka lagu haysto aanan garanayn oo laa ilaaha ilaallah maxamed rasuulullah uga murugaysan darteed waxaanu jecel lahay dhibaatada gobolka haysata inala ka joojo oo ay naga daayaan isbaahaysiga somalilan iyo ragga hoos jooga baanu jecelnahay maamulka hoos jooga inay naga daayaan hadday naga dayn waayaan waxaa dhacaysa gobolka haddaanu nahay dhasha iyo caruurta iyo dumarka inaanu uga baxayno oo uga guurayno allahuma salli calaa sayidina maxamed